waxaan ka hadlayaa etoobiya inay ku soo duushay soomaaliya xuduudadii soomaaliya oo dhanna ay soo gashay ay doonayso inay qabsato soomaaliya oo kala daadsan qabiilka waxaan leeyahay marka qabiilka iyo reer hebel soomaaliya ha joojiso ha diyaar garowdo deegaanadeeda iyo dalkeeda iyo shacabkeedana ha difaacdaan leeyahay adeer marka etoobiya meesha ay kusoo duushay waa xaggee gobolada gobolada mudug waa soo gashay gobolada waqooyi galbeedna waa soo gashay marka gaasha haddana wa- ee, gudahana dagaal bay ka bilowday shacabkii soomaaliyeed oo iyadu ay haysatay bay hadda layn ku bilowday ma garan Waan ilaa gar- kismaayo ilaa iyo meesha la- ilaa gobolka ay qabsatay hadda waan gartay gaashaan waxaa sheegtay gobolada mudug iyo nugaal inay soo gashay bal haddii aa wax yar cadaysa xaggee ka soo gashay mudug iyo nugaal etoobiya degmooyinka ee dhan sidaa hadda ee markaan ee, dab uma magacyadooda uma hayo dudu waa soo gashay ee, inta ku xeeran oo dhanna dalka waa ay soo gasho waa fadhidaa ma garad Waan garan.
waqooyi galbeedna way soo gashay laakiin etoobiya xuduud ayay la leedahay gobolada mudug iyo nugaal xuduudooda iyada war ma loo hayaa ma leedahay xuduud calaamadsan oo muuqato u dhexaysa etoobiya iyo ah way leedahay soomaaliya xuduud bay soomaaliya iyo etoobiya kala lahaayeen aysan isku soo marin hadda waxay ku soo socotaa oo ku soo shiqaysaa meesha la yidhaahda galdogob Mhm.
waad og tahay inta ay xuduudkeedu u jiro inay hadda soo gashay rabtaa diyaargarow bay ku jirtaa waxaan leeyahay waxa weeyaan dadka soomaali u dhashay Mhm.
oo magaca soomaalida ku hadlaa ha u diyaargaroobeen dalkooda inay difaacaan iyagu reer hebel iyo adiga iyo waxaa ka baxaan etoobiya soomaaliya inay qabsatay doonaysaa maamul waxaad la socotaa oo aad og tahay ha iga dhexgelin adeer Mhm.
waxaad la socotaa inay ciidamo badda ah ay tababarto etoobiya adeer etoobiya ee bad ma leh Mhm.
waxa ay ku xisaabtamaysaa badda soomaaliya weeye waa qabsan doonaa weeye ogow Een, etoobiya mar horay diyaar garowday caalamkuna maraykanka iyo yuhuudda iyo reer yurub waa wataan dhammaan arrintaas Mhm.
heshiis bay ku yihiin soomaaliyana iyadaa isu jeeda hurdada ha ka kacdo soomaaliyaan leeyahay ha diyaar garowdo waxa ay ku jirtaa ha ka baxdo annaga reer hebel iyo qurunka iyo baktiga ha u diyaar garowdo deegaamadooda dalkooda dalkooda diintooda inay difaacdo gaashaanla waxaa jirta in ra-iisul wasaaraha etoobiya abi axmed uu dhowaan ka sheegay magaalada adis ababa ee caasimada dalka etoobiya in dalalka soomaaliya iyo etoobiya mustaqbalka laga dhigi doono hal dal oo keliya marka arrintan hadda aa ka hadlaysay iyo arrinkaasi maxay xiriir oo leeyihiin baa is leedaha marka mar hadduu yidhi hal arrin baa laga dhigayaa waxa weeyaan eh, kilinka lixaad baa laga dhigaya oo weeye adeer waxa weeyaan indheer garad baa la yidhi naagana kuma jirto ragna waa ku yarta markuu saas leeyahay soomaaliya waa qabsanayaa wey waxaa jirta iyada dowla deegaanka soomaalida etoobiya dhulka ay maamusho etoobiya oo hoos taga isaga isbedel baa ka jira qalalaasaa ka dhacay dad badan baa ku dhintay arrimahaas iyaga maxaa kala socotaa arrimaha waxaan kala socdaa eh, ninkii deegaan hay- haystay eh, tirinka shanaad inuu in la afduubay oo hadda meelu jiro aan la aqoon in la dilay inuu jeel fog ku jiro wax yaqaani ma jiraan ninkaa waa la qabso qabtay isagiyo ciidankiisii deegaankii uu haystay oo ahaa eh, deegaankaasna ay dhimasho badan ka dhacday dadka hadda ku dhintay laleeyahay ilaa sideed iyo labaatan qof buu marayaa oo shacaba waxa weeyaan dagaalku halkaasuu ka bilaabanayaa waxa weeyaan waana la soo xuluuranayaa deegaanka marka waxaan leeyahay ciidamada soomaaliya ha u diyaar garooben ciidan kale ma jiro wiilka shan iyo toban jirka ah oo soomaaliga ahi ciidan weeye adeer halkiisa iyo dadkiisana wuu difaacan karaa ma garad waan garta marka male waxa weeyaan saan kuu sheegay weeye indheer garad naagana kuma jirta ragna waa ku yar marka waxa sidee weeyaan etoobiya go-aan bay gaartay soomaaliya inay qabsataa sidee looga hortegi karaabaa is leedahay duulaankaas aa tiri waxaa looga hortagi karaa midnimo soomaaliya shareecada isl- diinta islaamka oo aan qabsanno oo aanu ka baxno waxa kale oo qurunka ah qabiil hadday tahay xum- ah, maxay tahay xaasidnimo hadday tahay xumaan kale hadday tahay sidaanu ka baxno waanu diinteenna ku dhaqanno waanu nidhaahno laa ilaaha ila allahu muxammadu rasuulullah oo aan ku dhaqaaqno waa ka adkaanaynaa adeer ugu dambeyntii maxaa ugu baaqaysaa eh, shacabka soomaaliyeed gaar ahaana eh, waxaan ugu baaqaya adigoo gobolka Mudug oo ku mahadsan dhegeysanaya?
adeer shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay fadhiga ka kaca haddaad fadhidaan istaaga haddaad hurdaan hurdada ka booda diyaar garooba qalabkiina sifaysta ninkii neef ariya leh saddex neef ariya leh ninkii lahaa hal neef ha gadoor saasa ka baxso ha loo diyaar garoobo difaaca dalka soomaaliya